بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت فايلة صاحبي على كدوادة برامجك سياسة idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobadaysan ka dheega doontaan barnaamijka oo ka dhegaystayaal weliba iyo kumadaha faranqaynta bacda oo la isgorfay markii la isgorfay may go-aan la kadeeray xildhibaanada guddiga joogtada oo ku koobanaayeen labaatan xubno labaatankii xubno markii dood ee kabacda may la go-aamiyey inay waqtigii oo laska waqtigii dheexitirkan aan dhigi korno doorashada in muddo lama cusbo hogaantiyey doorashada xitaa markasay jaraasuba
muddo tumiyoone afar beri taasoon dhakanaada doontay lama toddobaadna weliba lasii kordhiyaya doorashadii madawiynenimada ee koonfur galbeed ee soomaaliya golo roogtada ee baarlamaanka koonfur galbeed iyo hadalkaasna ku weeri banaanbaax ka taagaraay mukhtaar roobow cali abuu mansuur reer xudur reer tieglow reer saas oo kaleeta bardaale buurakaba iyone abgooye dhowr degme ee ku tirsan baybakool iyone shabeellada hoosen iyona hayanhaanayo ku shaldhiya
maalmihii lasoo dhaafayba waxay cabashooyin ka jirtay waddadan isku xirta gobolka baay iyo gobolka shabeellada hoose iyadoo sida aan ognahay cabashooyin badan ay naga soo gaartay ganacsatada reer koonfur galbeed soomaaliya iyo ganacsatada guud ahaanba gobollada jubbooyinka ee gedo ay ka mid tahay oo tilmaamay in toddobaadkii lasoo dhaafay baabuurtii ganacsatadu ay lahaayeen oo waddada dheer ee soo maraysay muqdisho iyo ilaa baydhabo ilaa iyo gobolka guda isku xidhaysay aysan gawaaridu aysan soo marin sababo oo jira dartood
shirkii khamiislig ee golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya yageekahay kowsiina mar kale carabka lakadhowi in degmada afgooya iyo kaxanabiyin baabuurtii raashinkan wadeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay saasoo kaleed barnaamijka walyaaboon isiinkahay weliba kumadaha dhegaystayaale marba haddiise doorashadii gadaalandhaki bannaanbaxayo lakataagerow mukhtaar roobo iyo dhiyang bulshadii baydhabo ka noolayti gaar ahaan dadka ka jaran ee kaamata ka yeelan sidaeyoonan ku warhaayan doorashada
doorasho maba ku warqabo bulaanka magiisu la socdo waa laku aaminsanaaday ogta maba la socdo maba la dareero
nuku yarna aragtay waliyaro haddaana isu dhidheegaano aragtay indhii aragtay mukhtaar roobow musharaxus iyo aragtay waana yaa aaminsanna dadka badan geysta haddaan hadal joon ku dheegow ini mukhtaar musharax iyo waana aragtay dadkan i aaminsan yaa dareemo haya saad hadalkan badan
warar yaa ku bahay dagaalbeeleedid iyo ku dareeran qaybo ku tirsan gobollada dhexe ee dalka soomaaliya qaybta labaatiyon ee koowaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeedna waryaa ku saareen arrintaasay qodobadaas iyone qodobo kale ayaa ka dheega doontaan barnaamijka kulanka idaacadda warsan magaalada baydhabo dhegaystayaal iyo kumadeeta dad banaanbax ka dhikan fadaayan magaalada baydhabo ee laka taageeraayay roobow nigeeka way shaldugudi ciidamadii booliiska iyo shaldareen haatay dhegaystayaal mar kale ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsa magaalada baydhabo qodobkan ka horeeya barnaamijka waliba hoseeya geedkoo taariikhniyadana kaedanta tomiyone shanta bale tomiyone koowaad lamada kun tomiyone siyeedka golaha roogtada baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya geeka waliba iyo weeladana ee kulanka iyo hanayo ku hadlayaan xaalada doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya golaha roogtada iyo waliba yoona hasaarana ee in muddo lama toddobaad mase tomiyone afar bir dheeraad ee laka dari doorashadii madaweynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya taas oo laka balansanay in sabtiga oo barmeebar dembe ee usdhiyilahay taasaytii golihii yoona gadaalyoon dhiken yoona ereen doorashada waliba yeede nagada doonte to gadaalan dhiki taas oo yeede nagada doonta too yeedana meelsaarasa xaaladii wareersanayti ee ka eedinay doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya walina xiligan iyo inahaanayo geeka iyo kulankiisha saxaafada waliba la hadalay maxamed nuur gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed waana eh kusimaaga gudoomiyaha golaha baarlamaanka
warbaahinta mana sheegay in geeka guddiga joogtada kulanlahay guddiga joogtada kulankaas aniga hogaamiyay aniga oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad maxamed nuur maxamed macalin ahna siyahayaha guddoomiyaha baarlamaanka ee galbeed kulankaas oo ku saabsanay ajandahalkay tahay maadaama liinca yimi doorashada koonfur galbeed inay dhiida toddoba iyo tobanka nofembar in laga farsamo aaweed oo jiro oo lan walbaad iska ogsow doorashadii xilligiisa ku dhiiba kolonka baarlamaanka ma haaye ajandaha kushareyn oo kuwad haaye baarlamaankii oo shiro fali mi toddobada nofembar inay dhiibi doorasho eh, madaxweyne dhiiwaaki inay laka sameeyey extension muddadii la qabay oo doorasho dib lin shaaci go-aanka falanqeyn kadib mar- faranqeynta bacda oo lisa gorfeeyey markii lisa gorfeeyey may go-aan la kadeerey xildhibaanada guddiga joogtada oo ku koobnaayeen labaatan xubnood labaatankii xubnood markii dood dheerka bacda may lisa go-aamiyey inay waqtigii oo lisa kas waqtigii deenkatirgari aan dhii korno doorashada in muddo lama cusbo gudaantiye doorashada kitaab extension taas taas markaas ku bacda markii dhiidi go-aan isla deereen in la maqsuud gudaasheeda kataa taas darteed iyo go-aanka jira xildhibaanadaas oo labaatan haayeen labaatankaas tumun iyo shan ogolaati shan jiid taas ka dhamaashee Wayh, marka labaad isigeedka waa inay maqaal ahaa intii dhii doonta doorashada madaxweynaha koonfur galbeed aaday muddo laba laba cusbo gudaankii doorashadaas
waqti ayamano oo maanta waqtigaas hadda ma yahay lama cusbo gudaankii una dib ku sheegay
baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed intii maalinta sabtida ee la horsheena doona guddigana Ah, taas oo kale eh, may kale ajandaha ka jiray inay guddigii hore rilaal oo guddo cusub dhisheenaw bille eh, maalin sabtiga eta oo kabeen todoba iyo tobanka nofembar guddigaas cusub oo barmaanka la horsheeno oo la matiyo barseeskii hore aan hamareenkii hore guddigii hore aan hamareen iyoona maraya waya dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed waliba ka qorana taariikh eh, eh, in tumishan xubnood la kaweelo kor ee guddiga labaatan todoba xubnood ahay haddii isbedelan qodobkaas على جودجاز ولي أحد مفرس ميجرا يترشي جودجاز مطلوب حبلنا ثم قرب يكون انتم ترينا كويران ترينا كويران قرب يكون مركي أو لدير يا تابو جانا waya eh, anka dambeyntii bulshada soomaaliyeed ee ka daawacay inan sheegnaa bulshadu may sheegay wadankan system ku jira system system kaas maadaama madaxweynihii oo ilaahay eh, nin- si inay mobile xilligii oo un shal dambeyn eh, xilligii oo xilliga baarlamaanka dhiifan may ku shal damboyne may lahaa xalsini ku damboyne dowladdii iyo baarlamaanka shal damboyne maadaama musgaafaas jari oo madaxweynihii is-casil baarlamaanka masaakin baarlamaanka howlooyisi weli siiti oo socdaa gudoomiyihii baarlamaanka ayaa xilkii madaxweynaha qabay gudoomiyii ku-xigeenkii may qabaday xilkii baarlamaanka marka dadweynaha koonfur galbeed ka nool ma ay sheegay inay nabadgeli jar oo dhibaato i jar oo iyoona meel ay ka soo laadaan gudoomiyaha baarlamaanka systemkii walla in isku bedel booskii madaxweynaha banaay booskii madaxweynaha banaay madaxweyne fadheede ununa diyaariyohan madaxweyne cadaalad kooy oo xor eh in la doorado yaan diyaariyohan marka taasna kalsooni boodi ka qabeen ee taas ogaadaysa
weli barnaamijka kulanka idaacadda warsa magaalada baydhabo iyo dhegeystayaalka guda jarne golaha wasiirada koonfur galbeed ee soomaaliya kulanka shaqamiislaga geek waliba iyo ku kahadaleena qodobo dhowraade waliba iyo kumad hayane baabuurta sokorta iyo neeraashinkantis kale iyo hawaden ahanaso iyo kaxanamanahay magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose wali la sheegay in yoonxanabiyin ciidamo ku tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirka warfaafinta koonfur galbeed iyo faahfaahin saxaafadda unkubii shirka walyaabo saaka dhammaadiyone walyaabo kale dheeraadka lanku hadalay an tahay taariikhdu shan iyo tobanka bisha kow iyo tobnaad labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaa inoo qabsoomay shirkeeni khaliislaha ahaa oo uu shir gudoominayay guddimaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiqaadir shariif sheekh qudaan maye ahna gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waxyaabaha maanta la isla soo qaaday waxaa ka mid ah guud ahaanba arrimaha amniga gobolada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaanna magaalada baydhabo oo amnigeedu aada u wanaagsan yahay toddobaadkeena soo dhaafay iyadoo la rajeynaya ilaahay idinkii xilliyada ayna ku soo aadanna in doorashadii ka dhici doonto ogoraysi guud oo lala yeeshay wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya waxay sheegtay xaalka magaalada baydhabo iyo magaalooyinka kaleba inuu aada u wanaagsan yahay wax dhibaatana aysan ka jirin sidoo kale sida toddobaadkii horeba lagu madadsanaa xusmaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya uu amray waxaa la isla soo qaaday in wasaaradihii toddobaadkii hore uu ku amray dhismaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya madax cabdiqaadir shariif sheekuna maye inay soo gudbiyaan guud ahaanba hantida diiwaangelinta hantida dowladda koonfur galbeed soomaaliya in ay kala hayeen wasaaradaha kala duwan si loo hubiyo siaysan u dhicin waxdabamarin dhinaca hantida dowladda iyo takrifal dhinaca awoodda ah sida la ogyahayba xiliyadan kala guurka waxaa laga yaaba dadka soomaaliya dowladnimadoodu weli waa ay dhiban tahay uma bisla in wax dabamarin iyo atifal hanti dadweyne badan ay dhacdo madaxweynuhu isagoo taa ka duulaya toddobaadkii lasoo dhaafay wuxuu amar ku bixiyey wasaaraduhu inay soo gudbiyaan hantida ay gacanta ku hayaan ayagoo dokumenti ah si mustaqbalkana madaxweynaha iman doono ugu wareejiyo iyadoo taa laga duunayana maanta waxaa si rasmi ah u soo gudbiyey wasaarado dhowra oo dokumentigii iyo hantidii dowladda ay hayeen qoraal ahaanna u soo gudbiyey afkana ka sheegay intii u qabsoomay iyo waxyaabaha ay filanayaan in markay barito xilka wareejinayaan lagula xisaabtami karo haddaan mid mid u dul istaagno maanta ilaa lix wasaaradood baa si toosa u soo gudbisay dokumentigooda qoraalkooda si guudna u sheegay hantida ay wasaaraduhu hayaan una soo gudbiyey dhismaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya wasaaradahaas waxaa ka mid ahaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed wasaaradda batroolka koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyadoo dhowr iyo labaatan wasaaradoodna laga codsaday laguna amray inay si deg dega u soo gudbiyaan hantida dowladda ay wasaaradahoodu ay hayaan iyo shaqaalahoodaba guud ahaanba waxaana rajaynaynaa in wasaaradaha kalena ay ku dhiisan doonaan hantida guud ee ay u hayaan ummadda reer koonfur galbeed soomaaliyana ay soo gudbin doonaan iyadoo dee ugu dambayntiina wasiirka iman doona marka madaxweynaha la doorto uu ku wareejin doono wasaaradahaas sidoo kale golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo kismuhu waxay isla soo qaadeen maalmihii lasoo dhaafayba waxay cabashooyin ka jirtay waddadan isku xirta gobolka fay iyo gobolka shabeellada hoose iyadoo sida aan ognahay cabashooyin badan ay naga soo gaartay ganacsatada reer koonfur galbeed soomaaliya iyo ganacsatada guud ahaanba gobollada jubbooyinka ee gedo ay ka mid tahay oo tilmaamay in toddobaadkii lasoo dhaafay baabuurtii ganacsatadu ay lahaayeen oo waddada dheer ee soo maraysay muqdisho iyo ilaa baydhabo ilaa iyo gobolka guda isku xiraysay aysan gawaaridu aysan soo marin sababo oo jira dartood waxay waxaa laga soo sheegay gobolka shabeellada hoose in maalmahanba ay aada ugu soo bateen isbaarooyin kala duwan oo lagu dhibaataynayo ganacsatada soomaaliyeed iyo hantidooda sida la ogyahay ilaa boqol baabuur baa taagan waddada u dhaxaysa gobolka bay iyo gobolka shabeellada hoose iyadoo sida la ogyahayna magaalada wallaweyn degmada wallaweyn iyo degmada afgooye inta udhaxaysa boqol baabuur ay ku xaniban yihiin iyadoo sida la tilmaamayna isbaarooyinku ay toddobaadkii lasoo dhaafay aad ugu soo bateen golaha wasiirada iyo gusmuhu waxay cod dheer baaq ugu direen dowladda federaalka soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliyeed iyo taliyaashoodaba inay arrintaas lahaadaan gaar ahaana taliska qaybta lixdanaad ee gobolka gobolada koonfur galbeed soomaaliya jenaraal ibraahim mirow inuu arrintaas dhow oola socdo hantidaas dadweynuhu ay leeyihiinna aan xanibaad la dul saarin isbaarooyinka sharci darrada ah ee maalmahan ku soo badanaya gobolka shabeellada hoosena dowladdu ay ilgooniya ugu yeelato annagoo dareemayno in wakhtiga lagu jiro xilli roobaad uu yahay goobo badanna ay gobolada koonfureed ay ka da'ayaan kala go'a iyo istaagga gawaaridaasna oo dhibaatooyin badan u keeni karo wuxuu daruuriga ay heli lahaayeen ganacsatada shaqada ganacsadana uu hafin doono nolosha dadka goboladan jubbooyinka iyo koonfur galbeed soomaaliya ku nool intaba ay dhibaatooyin badan laga yaaba inay ka soo gaaraan sidaas daraaddeed dowladda federaalka soomaaliyeed especially wasaaradda gaashaandhigga sida nagu maqaalaha dadka isbaarooyinkaas dhiganaya inta badan waa ciidamada qaranka soomaaliyeed oo huwan haybaddii dowladnimo huwanna reeskii dowladda soomaaliyeed in arrintaas dhibaatada laga soo sheegayo dowladdu ay go'aamo cadcad ka qaadato lana soo fasaxo hantida reer koonfur galbeed soomaaliya iyo soomaaliyeeda waddadaas ku xaniban intaba jooba cadcadna laga bixiyo waxaa kaloon dareemaynaa in xasiloonida magaalada baydhabo ay aad u wanaagsan tahay dadka reer koonfur galbeed soomaaliya mar labaad iyo mar saddexaadna laga codsado inay helan istaagaan sidii ay doorashaduna si wanaagsan ugu dhici lahayd dadkuna ay dareemaan inay leeyihiin dowladnimada oo aan cidno ka lahayn aan wada ilaashanno waxa aan maanta haysanno si aan berita u hiigsano dowladnimo mid aan maanta haysana ka wanaagsan aad iyo aad wanaagsan
magaalooyinka iyo shalciyin bardaale xudur afgooye buurakaba ibaydhobaladiidi waliba yoin ahaanayo geeko kudhiyan hanisbamba u bildhiirin taasi oo yeedeeta toolaka taagaray mukhtaar roobo cali abuumansuur kaasoo siina iyo koonteegan gobodobka xilka madaweynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya waliba suukumadaya ee dadka shacabka wadadan degmada bardaale ee gobolka baay yaya ka bilaaban walow magaalada baydhabo teediye yeedeeta tooye diidan ciidamada booliiska magaalada baydhabo bardaale iyona shacabka reer bardaale seen aragayan taageerada mukhtaar robow
bardaalaha kunaganay dhegaystayaal ee ambarnoy dhanka iyoanay magaalada xudur xarunta gobolka boqol xudur waliba yeeda martigeliiday ee shacabku shalkoy deegmo ku tirsan gobolka bakool tieglo amuus iyo yeekumadeta iyonay elberd hanaso dhammaantay yeekuwada sugiyen shacabka keisho ambadanba magaalada xudur waliba yo iin ahaanayo nasaaso kala geekayo dhaken banaanbax eedan wiintaasayto yeedaati tolaka taageeray muktaar roobo wardheere axmed cabdi waliba usaye ee kukumada bulshadai meelasayti ka suganaayan ee aqoon-yahanadii waliba uuna ku waraysanaya banaanbaxgaasayti iyonay bulshada walina saasoo kaleed wal kuweydinaya walyaabo iyo ka dooradaayan mukhtaar roobo cali abu mansuur
mayroogeed magaalada xudur gobolka boqool degmada xudurog magaca maylheeray wardheere axmed cabdi warka iyo magdheere geedka may fudliyey degmada xudur dooraad oo laga taageero banaanbax oo laga taageero mukhtaar roobo
taageeradaasaytii se ahaanbu ah qabanqaabay ilaa yoonay meega sacdood oo kaleed bulshada iyoon kushalkooy haafadoo shalgadiisan horta banaanbax mayaku qayb dhacday saddex degma dadyo sacad ogda degmada oo tiyeglow ciidamadii iyoonay shicibya kulli may rogaana degmada hudura rogan rab saas camal ciidamadeetiya in maamulkii iyoonay ururadii bulshadii iyoona may rogaana degmada xudur in degmadii xudur maamulshe in ururada bulshada sideeda degma populationke yaha ku qayb dhaada in maamulsho markan banaanbax oo muddona socday oo ilaa idhoosaa socday ahaay maya walyaabo bulshada inta badanba diiradiyo ka saarayeen mukhtaar roboyo ka ku dalbadaayeen waana ka taageraayeen erayada kumadayti
waxyaabaha diiradiyo ka saarayeen iyadoo beesha caalamka iyo dowladda federaalka jeediyeen taasoo ee dowladda oo fargelin kahayta lankale eraw musharax mukhtaar roobow mukhtaar roobowna kollayse oo beesha caalamka iyoonay dowladda fadagaasi nafagee dareemasa mukhtaar bay weedeen bulshada koonfur galbeeda weed markaan may muujayaan shucuurtiyo ani deegaanka federalismhii dowladda dhexyeeba federaal waaye federalism state kasta usiku talada aishay maayn walahanmerari anigoo langlakooy qaladu saasa qaladkaasa ma aragna aada dareemayan shucuurtiyo anigo aayad aayadio yo ku talayan yo ku taladan lan alla lankiyo fadaayan doorasho waxaad egka dooradan laakiin boorqobada langlamiinkasheegna yo kuma daaraadayan
jartay boorarka yo wadan halkudhigyo goonan ee iyo isticmaaleen bulshada
haa may jartee dabcan sawirkii oo mukhtaar rooba oo weden sawirkaasay iyoonay erayadiyo eedanka qayliyaya nooma arne adag banaan baxayan may haytay yoodo macnaha mukhtaarka taagerayan mukhtaara fadaan mukhtaara fadaan hanuunka nagaayan erayadaas isticmaaleen haa eed eed waa walayo isticmaaleen mahin badanaayo mukhtaara fadaan dowladda federaalka fargelinta noo dhaafto beesha caalamka may ku codsudaane anigoo si toosay han fargeliyaan arrintan haddii kale boorqobad waladeyskasheena walay ku kooya dowladda federaalka usulata marki laaku godoba ada shaksiyadda tiida ahaan dhinasan janjeeras
ana shaksiyadiitay may an janjere ani oo lahaniinka meerarle waayo deegaamo badan federaal waa dowladdan puntland ma meerara ma in meerarna binadasaayi galmudug ma in meerarna jubbaland ma in meerarna anti ulalaninka meerar deegaanka dad degaw lan alalankiyo fadaayan shucuurtiyo muujiyaan mayna wal dooradeeya baarlamaanka koonfur galbeed dadka kajara yoo waana shucuurta shay mayla fadeey bulshada kutusaal qaadan lan alalanki rabitaankii fadeen anihan doorarena maan ku fadhiyne koonfur galbeed baarlamaanka koonfur galbeed ayjeel shaksiyadatiida daneeyase in laha doorada fadaas
mukhtaar roobow iyo daneeye ani laha doorada waayo may la ereeyaha manlanki dhasi madumi waayo may mukhtaar ka taagereeya mukhtaar waa lan oo wadani e deegaanka e una o jeelna geeka cadowka ninkaweyn oo go-doonka la geli oo maarneed magaaladayna ilaa iyo nay shan sana go-doonka jarna shabaabani samayd okay shabaabna mukhtaar kase laablaabsho dhana kase sididio meela ku siibaba may dareemane anigu isu gororow oo shabaab la dagaalamaw saasa ma aragna ada dareemana waana un ugda mukhtaara sameeyana mukhtaar wala una fadaanadaba eta al-shabaab la noo quray lan alalanki al-shabaab noo qurayawa taageraana kaasayna mayn aragaane hadduuna reer deegaanka boqool ena ani mukhtaar rooba wey
degmada buurrakaaba ee gobolka baay degmada afgooye tataaslmada ayadan waliba yeedaha tetoyo kudhiidi anisbambowkaasiti beleeranay taas ayadan tetoleka taageray mukhtaar roobo cali abuu mansuur weli barnaamijka kulankii idaacadda warsaya dhegeystayaal ka godo jarne haddiise xeerka inta marahaya banaanbaxyadeena la dhakahaya guddigii doorashada gadaalna dhekaan doorashada dadka bogtaalle ee ka dhaga magaalada baydhabo sayoonan argayaan aramo laharhir doorashada koonfur galbeed sana eta xaaladiyo nolol xiligan iyo ka noolin shukr ismaaciil yone calikorontiyo waliba yoyinahana yoona laga edno microfonkiyo la dhamareen
magaaday maalumsan usmaan maxamed yaro walaree kaamka allatuug iyo ruuga horjoogana ku ahaa
marka kaamka ku waranba xaalad jisguud iyo muddada ada guddoomiye ku hayd muddo aragtay saddex afar sanna sanadkan waaying e iyo guddoomiye ku ah iyo deganaanta deegaanka ahaa marka barakacyaasha aragtay dad iidan liidadu jirin inaka jaraan dad aragtay baahan aragtay jaraan dad ma aragne bac iyo golol walwalban baahan haka jara dhabaata aragtay saacdan hadduunu roogna iid hangan liidida alxamdulilah nicmada ilaahay ninshaani lankoona ka dhaboodee lankoona ka dheebsadee lankii guron qabnee macna hooyan qabna elintis aragtay dhabacda ka dhiyaasa dhabaa qaba alxamdulilah ilaahay nicmadiisu fadaana roobka laakiin aragtay bacyo mayn baahnaa aragtay raashin walwal baan baahna caawna afartan sana aad intaa roogdii ee wal oo isin helan jiraan oo isin gufaayda haa alxamdulilah walaa jara laakiinna dhaafeen wal dhaafeen hungur waltabi makanoolalaare walahana mari laakiinna dhaafeen maybaa ku mid tahay aragtay beesi hana marti maybaa beesaas dhiibtay seebilgareen beesina siyaasi noo dhammaati d r c kaarara aragtay kaaruuji anin suubidi yoona noo dhammaadan balonga ka ekaayan aragtay id yahanka moodni laakiin saacadun haddun rurno id an daru faysagna marka beesada meegabilood gaadaaseen beesaas way baa qaadaanay halsana kan d r c halsani qaadaanay kan kalena aragtay saddex bilood lama bilood afar bilood yaninka badanaaytiyan shishal qaadani baahadan madoboolana marba qiibtoon noo qoraay markii ninka badanaayt bogolan nin qori aragtay noo dhammaaden kaarka aragtay hadda noo dhammaaday us aragtay halsanna yaa nin dareeri
marka wal ku faa'iideen ma jaraanaa beesadaas alxamdulilah waaba ka dhaganaynay aragtay una gaali gaaslamanin foofane walaa una inta ka deganaynay una ka noolaynyo ahaayan owlaada ka radbasadaani walaa yaroo buushta una ka dhisanyo kumid e owlaada iskoolka ku dhiibaani eed iyo eed walninka taraayan eed iyo eed noogohowjo eeda aragtay unkohungna guliba nina hanin nagoolna hanin kordhiyo eed yan badaan marka bil yaa hasiin dhiyaase bilo ee ku hor raashinka markaad la aamow se anshishal maaraya maybaa inshal maarayaanay hooba galantaan hadiiraan aragtay qaybto raashiyan kaweeldhadaani qaybton iidanga kaweeldhadaani qaybto kale yaalka iskuulka ku dhibani bukaanka lana martada lana walwalbaa lana gosmeel degan haaljaysi eyesiin boogtiin aada iskadidhibiraan aada inkastoo baahadan indoboolan ida walninkaayan
marka hadda xaaladii nololeed xaaladan nololeed aragtay geeg kan adalkaroog waktigii dadkan reer baadiyaga yaraan seergardabaa la ree siirta waktijee baahi iidan jarta baahidaya hunguri layma'e hunguriga hooyiga ee walwalba jirrada dhalmaanyada hergebka waldhon hadda ahnay kaagaheen aragtay gunadiin hadda noo goti eed iyo eed aragtay waa inga baahangnaa inay aragtay gargaaran helna
isinkaamam kale ku duwantiin meelsheeb ee ka jartan balkuwaranba markii daadad i walkuwan matalan haddii haddan ha ku qaado dhulkun hadduunu roogno gabijay aragtay meeldisheemsa bihoor awow biyo qulqulaayangana maraayang meelmeel berberang idoo meel balaayaroo taagana kuureegdaayang idoon hadda dhammaantiyo bii saqaafen laakiin gudubaayang alxamdulilah kaamka may kiyaale wada jir edisi laanta shannaad ya kiyaala dhinnig baryaad aragtay oo gerboodu higu ya kiyaala boholala inta noo jarto ma aragtay idma noo jarto aragtay meela ka yaalo warsamandhool markii hor liindhaafaday oo jidkan garboodka koyow oo madaxtooyka koyow aragtay yaa degegna waybaa degana afar boqol iyo inku badana degan aragtay dad adan yarayna degan
tan kaleed bay koonfurga doorasho ku dareertaa isin doorashadaas dheegdina
doorashada safayleen dheegni aragtay dadka aragtay macnaha reer baadiyan badan yiin aragtay dad hanuun oo siyaasa ka lugle ma'e hanuunba ma gorodaan laakiin eeda dhigtun ku dheegohayna lan hadda musharaxa ahoo aragtay ku dareerma ninkooyna aragtay laakiin dhigaa wal ku dheegohayna haa doorashadaas horta may ku aaminsannaaha lankii ilaahay toosiyey maslun ahoo aragtay diinta islaamka aragtay dadka maamulaayo aragtay dalka yoonay dadka duunyada aragtay dan yartan roong ini ilaahay walkuweelo saasa ku aaminsana maya dadka bani aadan meelka kulumay leeyi haddii la kulumo fadhi kudirir meel kastee baa isku jara laakiin unuuna inkastoo fadhi kudirir kuna ku yarna aragtay waliyaroo haddaana isku dhidheegaana aragtay inii aragtay mukhtaar roobow musharax use iyo arkabaana yaa aaminsagne dadka badan geysta haddaan hadal joon ku dhigow nin mukhtaar musharaxa iyawaan aragtay dadkan i aaminsan yaa dareemohaya saad hadalkan badan madaxweynaga daxilshiha dhamaayo shariif xasan hore aragtay shariif xasan madaxweynagaa inoo haay laakiin hor ma aragna horna ma nin weerna horna ma nin kooyna laakiin madaxweynagaa inoo haay ogolayna siisaa isku kudani yaa intii madaxweyne ayay ogayna laakiin weligaana ma aragna aragtay madaxweyne oo korlay unu ku tirsaanihay moji madaxweyne nin kooyay hanu kormeeray masan hayna dhibkaana aragay hanu korsulmi mahayna taasoo ku aaminsana
gabagabadii marka musharaxiinta ama bulshada may baaqeen
horta aragtay maylarey wala khiyaarinka masalooda ma ebalaangiyonay loomay raanoon maday gordaan leefadaayan raana anumay haddi idan aaminsagnaa mukhtaar roobow ni lang muwaadin ee wadaniya usayi yaa aaminsagna lankaas ama lanku roong an lahayna lana sababtoo ah jididkii unu lahayni aragtay wada hirinyiin wadooyinkii oo dhan hirinyiin madaxweynihii hora aragtay inta maanyafuulka ka ekaay intan aragtay hiriirikaadiyow dhigungna aragtay boonka ka ekaay aragtay aranteeda iida gaabis unku haay anoo hadda lanka dhaliilohayna adartaas ma aanu ku hadalaaw dhankii waddada nin furaayo aragtay hana kormeero meelurung dhibkaaniyoonay dhibaatadaana lakulumaaw aragtay nin idigow lankaasa aaminsagna hooba furumaan ideegan obaba artay xayanan artay iidaan baana maay
faadan maxamed mursal alla tog labaati ilisan labaati ilisan shan ya shan shan olog awsharoog shaqo mahayo luga may la raaiso mar hore walku deerano reed may la raaiso ad adalayskuroog ya shiida mar hore dhow harkun ha hanuunsinye ma shaqeeyahay hadda ha lama min shaqeeyahay ilaahay wali nasiila isku amhay ha an walba maka shaqeeya adalay rooga adu masige iyana may la raaiso wali ilaahay nin qor ma waayahay wala isku amahay ada lama sana baa degana korumbud mila ragu koy nololo qoyska melahay haddee isku deganle walno hadda wiinoona haysanona malehe isku rognle saasaalkeen doorasho maba qorgabo balaanka magiisa la socdo waa laku aaminsanaaday ogta maba la socdo maba la dareerof dadka wala sheegaynaan walana muhi ana muhiimsaday mabeeb haa maba dhegeynsadanen dadka reedka dhegeysada uba mahay hadow muddo hada dhowba kaarba ma qaadan i beesaba mabaha i dhawaan sayid walan haddaana ku sheegawba ma osh ya mayla raaysa lanki oo walnin qabada kor inta is walnin sheena la jeedsade
hawigu cabdigeedow iyaalkan hay afaro caadiyo dhimate aawjona horba ma arag aawjona caadiyo yeedoo ololka jira koo la furi dhatumaa ma arag caaday ilahay qortaas caadayna aan rafadee dhimate markuma daniil jara lan anan hayn ilahay hayn walanka maqa male abaadiyo anani walaajaba ana il jara ana il ruwa kiimin tumusani jara aan kala ana leeyahay anwa wal ilahay simbi widaadkan agaw mashagee an iyonay tawyo wali tukaan dehan waba banhal isku dhiyo banwaay weysugara wali ana ana alle ana anaan garew leemahayna shaqaanahay mile walkaanahay mile walal wali hadda halkan ilaahay galantahay geliyo daandanagaa isku dhiibahay taasa iyo kala rooga meeda ku hor warta miilo loo garaayma laayna laakas hadda wali ilaahay hay nalafoo yaa caamahayn yaalkakii minta muusan oo walbarasha hadaan dhow muusanija haa suun taljeela kis daalku meelo isku madi korno bil horba mala warsan taasab yaa walinka baradayin kaltuu ritaalkini saas maya lam oo ilaahay mayn oo daalku ama walkibisaan lamale ritaasa ikal jaraan yaa iskal jar wasaalkani taanhu walaauba fadhi lam roo fadhi haa haa rid aaday ba il jirtay markaasi alxamdulillah waa noo laagasad dhantii aaday dhimatile oqon folnay mahayn hor amanay aaday bal jirtay mil bol wal in shan teedale wal shan asaamaneeda oo bida dhimatin aadi aw idaninga ah aan walba magshaqeeyo idaas ku uleeda aan biyo nawar nawal aan shaqeeyay male biyo horta jirkan ay gaad kor jirkan laga meelan dhamadi ma reed oo kale oo daalku naan male walankii walaal ee oo ilaahay bolosane ugu qaad intii awlaadun leela garab gal aqoontay leela qaablo faday ah
anaganahay gobolada dhexe ee dalka waliba ayada ku teeganta xaalado dagaaleed ee beelad iyona dagaale kaleed balanbaalis iyona degmooyin kale ee dhooraada iyo kumada goobooyinka dagaalada iyo ku dareedhan taliyaalka ciidamada nisa galmudug iyonay taliyaha ciidamada qeybta labaatiyonay koowaad ee xooga dalka waliba yoogeekahayna yaanayona saxaafada la hadleen degnimiya iyona siyan ciidamada inyo qayban kunagana dagaaladaasati keliya iyo dhexdhexaad iyo nagada waanu taliyaalkaas iyo saxaafada iyo la hadlayaan ciidan iyo guddiga xasilintaba shaqada aan u soconnaaho waa dad shacab oo walaalaaho dagaalamay waxaan rabnaa si ciidannimada iyo dowladnimada iyo nidaam ku jira inaan ula dhaqanno gacanna inaan ayaga ku kala celinno gacanna inaan ayaga isaga ilaalinno markaan ayaga isaga ilaalinna maahan markaan aragno inaan dee difaac ka gelinno laakiin dadku waa dadka aan mas-uulka ka ahayn ayago hubha wataan laakiin annaga dowladnimaa mas-uulgana waa inaan dadka barnaa dowladnimada iyo shaqada la qabanaayo iyo habka nidaamka uu yahay dadkan beelaha isdila inaan kala rarno marka waxaa la rabaa halkaan aan joogno iyo markaan baabuurka saarannahay iyo markii laga dego iyo markii difaac lagu jiro intaba in la foojegan yahay shaqada aan haynaana inay tahay dadkaas walaalaha inaan kala rarno si amniyo dhib damba u dhicin waxaan samey aan u soconnaa waxaas inaan dhibdhicin inaan anagu dhib samayna maha marka waa inaan wanaagga iyo ciidannimada iyo dowladnimada iyo maamulka iyo kala dambaynta dadka gaarsiinaa marka aadaad u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kaga mahad celinayaa shaqada aad usoo labisateen oo usoo hor istaagteen tuutaan markaa gashato dadka waa ka bedelan tahay qarannimaad matalaysaa mas-uul aad ka tahay dadkana waa inaad qarannimadii barta marka aad iyo aadaad u mahadsan tihiin waana soconaynaa taliyuu markuu noo gabangabeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa aawo taliyii iyo ku-xigeenkiisa halkaas soo istaaga ciidanka horta soo istaaga bismillaah mas-uuliyiinta ayaa intii u habbooneed tiri waxaa haray uun magaalada gaalkacyood la socotaan markaan nabadda ka samaynaynay beelihii deganaa beelo ka mid ah ayaana soo weeraray dhimasho iyo dhaawacna waa noo geysteen maadaama waxaan raadinaynay ay nabad ahayd hal xabba kuma aanaan ridin waa ka gurannay waa ka gurannay waa iska aruurinay kadibna ayagiibaa isla yaabay waxaan rabnaa ciidan nabad raadinahayaa tihiine horta shacabkaada looma xanaaqo qodobka labaadon doonayno waxaa weeye waa ismaqalka iyo kala dambaynta ma jiri doonto qof ciidanka ka mid ah oo aan waajibaan la siin qaadanahaya xataa ciidankaada kama dhex bixi kartid ismaqlayna barta lagu taajiyaad taagnaanaysaa ilaa lagaa soo saaro laga bilaabo saacaddaas waxaan idiin samaynay intiina hubaysan ama ciidankan nisa iyo xoogga dalka ee hadda fulinahaya hawshan amniga ah waxaan idiin sama taliye iyo ku-xigeenkiis micnaheedu maaha ciidanka qaybta koob iyo labaatanaad ee hawshan ku jiro magacaad muxuuha dhega tarre inaad ka amar qaado waa laga amar qaadanhayaa laga bilaabo saacaddaas ciidanka taliya waxaa u ah xidig waxaa ku xiga saasoo maahan go-aanka waxaa ku xiga dhega tarre labadooda ayaa operationalkaas iyo difaacaas uga amar qaadanaysaan hogaaminta adinka iyo annaga waxaa noo dhexeeya saraakiishaas aan idiin samayn waxaa la rabaa dhammaantiin inaad sidaa uga amar qaadataan aysan dhicin qof yidhaahda wariyaa nisaa tee orod iga tag iyo milatariyaa tee iga siko inkastoonaan annagu dhaqankaas lahaynoo dee xogogaal aanna waxaan kaloo ka hambalyaynaynaa waxaa dhib nagu hayey xuquuq la-aanta ciidamada muddo nise haysay oo runtii waa u hambalyaynaynaa ka shaqayntaas laga shaqeeyey ciidanku in isku mid ahaado way fiican tahay marka waa waa guul noo soo hoyatay dharaad waxaa yimid sidoo kale booliiskii in alla inta ka shaqaysay aad baan uga mahad celinaynaa barye kadibna waxaad arki doontaan asagoo nala soo sinma oo garabkayaga soo buuxiya haddana waxaan ognahay booliisku nidaamku u shaqeeyo nidaam la jeclaysta maaha laakiin ilmahaada markaad ammaanto yaa isagoo wasaq badan mulka ku laa ilaaha illa baaba maxaa waay saan markaad tidhaahdo ceeb waay markaad tidhahdo waa istiirinhaya ma ahan inaan kala daadsanaanta ku cayno runtii qalab ku filan ilaa xad way haayaa laakiin ma midaysna way kala qaateen marka xuquuqdaas waxay keenaysaa in qalabkiina la mideeyo xooggiina la mideeyo maskaxdii booliskana la mideeyo waxaan rajaynaynaa inay dhowaan garabkayga soo galaan hadda geedi baan gelaynaa waxaan rabnaa qaabka geediga loo gelahayo waajib waxaa idinka saaran kolonyadii inaad dhistaan nidaamka loo guurahayo loo soconahayo ma hakanayno ilaa barta aan degayno aanu tagno
guud ahaanba saaxiibyaal welibaan taanka gebagabeeyana barnaamijka siyaasadda idaacadda warsam ee kulanka shukri ismaaciil axmed shukri bidhaanya barnaamijka iyadaha saartiya anoo bishaar mayosena dareer siyaay bilaal hilaalna farsameeyey antireedan ku lumaana weliba siinku tabaani xukumada kaalamooyinka heeso
like you.